Odayaasha dhaqanka, waxgaradka iyo qaybo ka mid ah dhalinyarada deegaanada maamulka Hirshabelle ayaa go'aano ka soo saaray dagaal beeleedyo ka dhacay deegaano hoostaga degmada Biicade ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Kulan odayaashu ay ku yeesheen degmada Biicade ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa diiradda lagu saaray dardargelinta dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee u dagaalamay deegaanada hoostaga Biicade. Qayb ka mid ah odayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa bayaan ka soo saaray in dirirtu sii socoto, taasoo ay sheegeen inay tahay mid aan la ogolaan doonin, isla markaana laga doonayo dhammaan beelaha walaalaha ah ee dirirtu ay ku dhex martay deegaanada Biicade hoostaga inay gogasha nabadeed si shuruud la'aan ugu soo laabtaan.
dhammaan oo isku howlay oo u taagan inay nabadeeyaan dadka walaalaha ee xurguftu dhex martay aadaan ugu mahad celihayaa waxa ay qabteen aadaan ugu mahad celihaa waana soo dhoweeyaa marka hore marka xigto waxaan u mahad celiyaa ciidankii iyo saraakiishii howshaas ciidan isku howshay ee intaas u taagneed ee dhaxanta u jiiftay ayagana aadaan u mahad celihaa mahadka ka gaartaan leh intaas kadib waxaan meeshaan ee, bulshada anigu aan matalo ay ka caddeen inay nabad diyaar u yihiin inay ka shalayaan ama ay qoomamo ka joogaan dadka walaalahooda dhibka kala gaaray dadku waa dad wada dhashay waa dad walaalaa waa dad la isxiji jiray taariikhda hore uma dhicin dhibka maanta dhex maray shaydaana ka adeegay maanta kadib waxaan rajayhayaa inaan dhib dambe uuna ka dhicin oo wanaag ku soo dabaala maadaama tolkayga oo ii xil saaray arrintaas oo uu ii diray ouna igu garab taagan yahay waxaan ka shaqeeya in labada beelood oo walaalaha inaan nabad dhex dhigo waxaan rabnaa abarugaaley nabadoonku iyaantan waa naga dabranay anunkowna noo dabranay ee beriga inaan dalaalaca ka dhiganno oo miniiday naga maqnay iyo miniiday nala kuleeya intaba aan u wakiilannay shalaba waa wakiilanne diyaar ma unah habarugaaley inaan midowno oo nabadoonkayna cali xaaji xuseen gacal aan ka dambayno kunaan duubnaanna diyaar ma unah
waxaan baaq nabadeed u soo jeedihayaa oo maaragtay qaraabada ee beesha habarugaale inaan midowno kana midowno danahayna iyo arrimaha aan leenahay dadku waa walaal waa qaraabo marna ma kala ma dhamin walaalayaalow soo dhowaada aan tashanno wixii danahayna aan ka warranno diriska dadka ah ee maaragtay qaraabada aan walaalnimo ula dhaqanno labaduna haddii laraa islaamka oo dhammay ku raysaa kuna wanaagsan tahay waxaan rabnaa nabadoonkana waa lagu duubay haddii laraa beesha habarnugaala duubatay alxamdulilaah iyo wixii walaalihiisa ama beled jira ama baadiye jiran inay daba kacaan waa ku qasban yihiin wixii dantaynaana inaan raadsanno walaala isula dhashaan nahay waana ku tashannahay marka alxamdulilaahiye wax dhiblana ilaahay nama dhex dhigo adduunka waxaa ka jira dagaallo allaha qaboojiyaan leenahay ilaahay idankiisa ununku waxaan rabnaa nabadaan rabnaa nabadaan dhinada kugu yeedha nabadaan nuugu nimada waxaan rabnaa nabadoon cali xaaji aanuna isugu kaanya yeedha wuxuu isugu kaanya yeedha nabad beledya baadiyo inaan isku duubnaanno ha qaanya doonanno ilaahayna noo sahlo saasaan isugu nimid waxay maaragtaa dhibahoona haystana allaha naga reebo dadkaas ununka iyo uyuqu aan isku dhacnay waxaa isku kaanya riday shayddaan dadku waa isku dhici karaan wax walbaa dhacaayo waxaa loo baahan yahay wixii dhacay rag ka daba taga in la helo marka maanta ay noo suurto gashay inaan arrintaas aan isaga imaanno waxaan nahay beesha habarugaalle oo aan u dhannahay
dagaal beeleedyada soo noqnoqday ee u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee dega deegaanada ku dhowdhow degmada Biicade ayaa noqday kuwa soo laalaabta waxaana lagu wadaa in dib u heshiisiintani ay noqoto dib u heshiisiintii ugu dambeysay ee beeluhu ay gogashu ku fariistaan